بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين waxaan noo bilaabanayaa biidni illaahi alkariim dersigeennii labaad ee kitaabkeennii adduraru albahiya fi ma yalzamu almukallafa min alculuumi asharciya kitaabkan hadda sidaan ka soo hadalnaba wuxuu ka hadlaa waxyaabaha qofka mukallafka ah oo qaangaarkaa waajib ku noqonaya oo culum culumta sharciga ah gaar ahaan wuxuu ka sheekay doonaa si aada u faahfaahsan fiqhiga islaamka gaar ahaan shanta tiirul islaam ee arkaanta islaamka ayuu ka hadli doonaa rugniga la yidhaah shahaadateynka oo tawxiidka loo yaqaano waan ogaa doonnaa insha allah rugnigaas wuu ka hadlaa wax la yidhaah saddex tawxiidna ma jiraan bidcada ayaa aaminsan wuxuu kaloo ka hadlaa sidaasoo kaleeto siirada rasuulkana calayhi salaatu wasalaam kitaabkuu ka hadli doonaa wuxuu kaloo ka hadlaa rugniga la yidhaahdo salaadda waa tiirka labaad ee arkaanulislaamka weeyaan wuxuu kaloo ka hadlaa rugniga la yidhaahdo zakada wuxuu kaloo ka hadli doonaa rugniga la yidhaahdo soonka iyo rugniga ugu dambeeyo xajka ah khaatimadana wuxuu ku soo dhammaystirin doonaa ka hadlidda cilmiga tasawufka iyo aadaabta layska doonayo iyo qof walbaa xibnihiisa dembiga inuu ka ilaaliyo sida carabka dembiga in laga ilaaliyo dhegaha dembiga in laga ilaaliyo oo laga xafido gacmahaaga inaad xafido oo dunuubta ka ilaaliso indhahaaga inaad xafido oo dunuubta ka ilaaliso lugahaaga inaad xafido oo dunuubta ka ilaaliso iyo badnigaaga iyo farjigaaga weeyaan waxa kaleeto oo la yidhaahdaa qaybahaasoo dhanna sheikhu uu ka sheekay doonaa weeyaan bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu tilmaan wanaagsan buu ku bilaabay alxamdu tilmaan wanaagsan lilaahi ilaah bay u sugnaatay xaqa xamdihi xaqadaas waxaa la yidhaha waa masder alxamdu tilmaan wanaagsan lilaahi ilaah bay u sugnaatay xaqa xamdihi mahaddiisa midka xaqa u ah lagu mahdiyo yacnii xamdi la mahdiyo waa masderun waa sifatun limasderin maxduuf xamdan mahdi la mahdiyo xamdigaasoo xaqa xamdihi xamdan mahdi la mahdiyo xamdigaasoo xaqa xamdihi weeyaan ilaahay xamdigiisa midka xaqa u ah yacnii ilaahay xamdinaqa u waajibay lagu mahdiyo wa salaatuhu ilaahay naxariistiisa iyo wa salaamuhu ilaahay nabadgelyadiisa calaa sayidinaa sayidkeenna dushiisa allaha yeelo ka beddel muxammadin nabi muxammed dushiisa allaha yeelo salli yo salaam muxamedkaasoo annabiy nabiga ilaahay ahaa sala allahu calayhi wasalam wa aalihi wa calaa aalihi nabi muxamed ahaladiisa dushiisana dushoodana salli yo salaam allaha yeelo wa saxbihi iyo nabi muxamed asaxaabtiisii min bacdihi nabi muxamed bacdigii xaal ay ahaadeen aalkaas iyo asxaabtaasu nabiga bacdigii xaal ay ahaadeen yacnii rasuulka ayay ku raacayaan salliga weeyaan nabigay ka dambeeyaan qaybtii horaan uga soo hadalnay mabaadi'ul cashara iyo fannigan fadliga uu leeyahay mabaadi'diisa iyo fadliga uu bisinka iyo xamdigu leeyahay laakiin hadda kitaabkii matnigiisii waa kan bismi illaahi araxmaani araxiim buu ku bilaabay ilaah baa mahadle buu ku xijiyey haddaba kitaabka wanaaggiisa fiiri bisinka ilaahay baa lagu bilaabay waxaa lagu xijiyey ilaahay oo loo xamdi naqo waxaa lagu xijiyey nabi moxamed oo lagu salliyo sala allahu calayhi wasalam wa salaatuhu wa salaamuhu buu yidhi salliga rasuulka waxaa la yidhaahdaa alraxmatu almaqruunatu bitacdiim ilaahay markuu nabi moxamed ku salliyo waa raxmad naxariis lala xidhiiriya baa la yidhaahdaa wa salaatuhu wa salaamuhu calaa sayidina muxammadin rabbi salaad naxariistiisa iyo nabadgelyadiisu sayidkeenna dushiisa allaha yeelo hadda nabi moxamed in lagu salliyo oo la salaamo ilaahay qur-aankuu nagu faray yaquulu allahu subxaanah ina allaha wa malaa'ikatahu yusalluuna cala annabiy ilaahay iyo malaa'igtiisu nabi moxamed bay ku sallinayaan yaa ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wa sallimuu tasliima dadka ilaahaye rasuul rumeeyow nabi moxamed ku salliya oo salaama salaamid buu ilaahay leeyahy subxaanah wa tacaala waa waajib ilaahayna faray in aan nabiga ku sallinno calayhi salaatu wasalaam oo nabiga aan salaanno nabiga salligiisa sala allahu calayhi wasalam hal mar qofkii ku salliya rasuulkeennu wuxuu yidhi salla allaahu bihaa cashran toban mar buu ilaahay u naxariistaa hal mar kaliya qofkii nabi moxamed ku salliya calayhi salaatu wasalaam hadda nabi moxamed salligiisa qofkii ka taga qofkaasi waa qof hoogay weeyaan nabigeennu wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam bakhiil in la yidhaahdo albakhiilu man dukirtu cindahu falam yusalli calay qofka magacayga lagu soo agtiisa lagu soo hadal qaado oo igu sallin waaya nabigeennu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam waa bakhiil buu leeyahay weeyaan marka salliga rasuulku sidaas weeye waa in nabiga lagu salliyo oo rasuulka la salaamo weliba salliga nabiga waxaa aad loo badiyaa maalinka jumcada ugu yaraan lix boqol baa laga akhriyaa weeyaan waxaa kale oo la yidhaahdaa nabiga salaamta la salaamo nabi moxamed baa radinaya sala allahu calayhi wasalam haddana nabiga marka lagu sallinayo allaahuma salli calaa muxammadin keliya lama yidhaahdo waxaa lagu daraa sayid allaahuma salli calaa sayidina muxammed bidcadu waxay diidan yihiin nabiga sayid in la yidhaahdo hadda nebi moxamed waa sayidkii dadkoo dhan weeyaan wuxuu nabigu sayid u yahay insiga wuxuu sayid u yahay jinniga wuxuu sayid u yahay oo ka sarreeya malaa'igta iyo ummadoo dhan sayidka ugu sarreeya weeyaan ummadda ilaah oo dhan nebi moxamed wax ka fadli badan oo ilaahay abuuray ma jiraan xataa malaa'igtuu ka fadli badan yahay calayhi salaatu wasalaam inta ilaahay abuuray ayuu ugu darajo weyn yahay nabigu asagaa isku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inuu yahay sayidu naas ana sayidu waladi aadama nabigeennu wuxuu yidhi ilmaha nebi aadam oo dhan sayidkoodii baan ah walaa fakra faanna maahan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii ambiyadii ilaahay qayb ka mida baa lagu tilmaamay wa sayidan waxasuuran nabigu asagaa wuxuu lahaa quumuu ilaa sayidikum saxaabi mucaad waa kii nabigu lahay weeyaan u istaaga sayidana sayidanaa cumar baa wuxuu dhihi jiray actaqa sayidunaa sayidanaa sayidkeennii abuubakara wuxuu xoreeyey sayidkeennii bilaal buu xoreeyey marka sayid in la yidhaahdo qofka wanaagsan xitaa waa la ogol yaha weeyaan nabiguna hadda waa ummadda dhan sayidkoodii nebi moxamed sayid lama dhihi karo shiicada ayaa aaminsan waxaa fikirkaa ku raacay bidcada ahlu baadilka ah oo nebi moxamed darajadiisa hoos u dhigeen calayhi salaatu wasalaam waxay odhanayaan wa sala allahu calaa nabiyina uma ogola wa sala allahu calaa sayidina inay dhahaanba ma ogola weeyaan waa calaamooyinka lagu lagu yaqaano haddaad aragto qof nabiga markuu ku sallinayo aan sayidku daraynin ogaaw qofkaasu inuu yahay qof la taabtay oo bidca ay taabatay weeyaan allah naga badbaadiyo shartooda nabiga markii lagu salliya waxaa la raaciyey aalka nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam wa calaa aalihi wa saxbihi buu yidhi sheekhu nebi moxamed aalkiis hadda aalka nabiga waxaa la yidhaahdaa maqaamu macnaha waxa weeye ducaa iyo maqaamu macnaha zakaa iyo afar maqaam buu imaamu shaafici u qaybi jiray markii zake la joogo aalkii nebi moxamed haddii lagu yidhaahdo waa maa xurima sadaqa inta zekada loo diidoo dhan waa aalka nebi moxamed nabigeennu seke ma qaadan jirin sadaqadana ma qaadan jirin aalka rasuulka calayhi salaatu wasalaam aalu beytka nebi moxamed ma bannaana inay zekada qaataan oo lama siin kara weeyi waxaa kale oo la yidhaahdaa baabu duca marka la joogo oo la ducaynayo aalka nabiga waa kullu mu'minin walow kaana caasiyan waa qof walboo mu'mina baa la yidhi haddaa xitaa ha noqdo qof ku caasiyoobay ilaahay waa qof kasto mu'mina maxaa yaele mu'minku asagaa duca u sii baahan saxaabi markii la yidhaahdo saxaabi waxaa la yidhaahdaa man ijtamaca binabiyina muxamed sala allahu calayhi wasalam man ijtamaca binnabiy nabiga qofkii la kulmay calayhi salaatu wasalaam mu'minan bihi bacda nubuwati fii xaali xayaatih fi lardi wa maata biiimaanihi baa la yidhahdaa qofkii nebi moxamed la kulmay markii rasuul laga dhiga ka bacdi oo dhulka kula kulmay oo intuu noolay la kulmay oo mu'minnimadaas ku dhintay saxaabi baa la yidhaahdaa saxaabi baa la yidhaahdaa nabiga intaan rasuul laga dhigin ka hor qofkii la kulmay saxaabi noqon maayo oo aan ka bacdi rumaynin qofkii nebi moxamed la kulmay laakiin ru'ya kula kulmay ilaa dad baa habeen walba ru'yo lagu tusaa nabiga allah nagu daree nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dadka ru'yada ku arka saxaabi baan ha odhan ma karo saxaabi noqon maayo nebi moxamed qofkii la kulmaa la yidhiye oo la kulmo rumeeyey ayaa la rabaa ee qofkaan rumaynin abulahabba nabiga waa la kulmay laakiin nabi moxamed ma aqoonsanayn calayhi salaatu wasalaam haddana waxaa la rabaa qofku inuu iimaankiisi ku dhinto ee qofkii nebi moxamed la kulmay oo rumeeyey laakiin diintii ka ridoobay ee gaalnimo ku dhintay saxaabi noqon maayo ilaahay naga badbaadiyo markaa saxaabi markaad maqasho xadkaas buu leeyahy saxaabi iyo taabici ayaa kala jira weeyaan taabicina waxaa la yidhaahdaa nebi moxamed asxaabtii la kulantay qofkii la sii kulma oo rasuulkii qof arkay sii arka taabici baa la yidhahdaa yacni asxaabtii nebi moxamed buu raacay taabicu taabicina waxaa la yidhaahdaa qofkii asxaabta arkay qofkii sii arkay baa la yidhahdaa taabicu taabici baa la yidhahdaa qarniyaalkii wan wanaagsanaay oo nabigu ammaanay calayhi salaatu wasalaam qarnigii saxaabada qarnigii taabiciinta qarnigii taabicu taabiciinta waad maqasheen amaa bacdu intaa bacdigeed yacnii bisinka iyo salliga iyo xamdiga bacdigii iyo salaamta falaa khafaa'a qarsoodi ma ahaanin khafahaasoo calaa dii qalbin qalbi qof u saaxiiba korkii ahaaday qalbigaasu saliimin nabadgalay iyo wa fikrin fikir fikirkaasoo mustaqiimin toosan qaf qarsoodi mawjuudba maahan weeyaan mawjuuduma ma aha laada khabarkeedii anna sharafa alcilmi cilmiga sharaftiisa laa yunkaru inaan la inkiri karin anna sharafa alcilmi fi anna sharafa alcilmi mawjuud kuma aha laa yunkaru wamaa warada wa anna fii maa warada wixii ku soo arooray fii fadlihi laa yuxsaru falaa khafaa'a qarsoodi ma aha calaa dii qalbin qalbi qof u saaxiiba qalbigaasoo saliimin nabadgalay oo munaafiqnimo ka nabadgalay oo gaalnimo ka nabadgalay oo shirki oo dhan ka nabadgalay oo dulmi ka nabadgalay qalbigaas saliimkaa qofka u saaxiibkaa kama qarsoona iyo wa fikrin mustaqiimin fikir toosan anna sharafa alcilmi laa yunkaru cilmiga sharaftiisa inaan la inkiri karin kama qarsoono weeyaan qofka nuuca ah wamaa warada fii fadlihi cilmiga fadligiisa wixii ku soo aroorayna laa yuxsaru cilmiga fadligiisa waxa ku soo arooray ma la koobi karo cilmiga fadli badan baa ku soo arooray adilada ku soo aroortay fadlulcilmi waxaa ka mid a qaala allahu tacaala ilaahay baa wuxuu yidhi qul dhe sayidka moxamed ahow sala allahu calayhi wasalama hadda cilmiga fadligiisa wax inkiri karaa lama arka weeyaan aad buu u fadli badan yahay waxaa la yidhaha jahliguna aad buu u xun yahay imaam la yidhaha sahlu tasaturi baa wuxuu dhihi jiray maa cusiya allaahu bimacsiyatin acdama min aljahli baa la yidhi jaahilnimo dembi ka weyn oo ilaahay lagu caasiyaa ma jiro ma taqaan baa la yidhi shay jaahilnimo ka sii daran hal tacrifu shay'an ashadda min aljahli qaala nacam aljahlu biljahli buu yidhi jaahilnimada nafteedii inaad ka sii jaahil ahaato oo inaadan wax aqoonba aadan aadan macnaha aadan is ogaaninba inaad jaahil tahayba waxa weeye taasaa kasii xun baa la yidhi taasaa kasii xun weeyaan marka jahligu aad buu u xun yahay weeye aad baa looga dayriyey qofkii tukada salaad isagoo jaahilah oon oqoonin kayfiyada loo tukanayo kayfiyada loo weese qaadanayo waxaa la yidhaha cibaadada ou sameeyo ansixi maydo culummada waxay ku miithaaliyeen qof yidhi waxbaan qorayaa oo biyo wax ku dul qora ayuu la mid yahay qofka yidhaa cilmi la'aan baan ku cibaadaysanaya hadda biyo dushood iyo wax ku qori kara alcibaadatu bilaa cilmin kalkitaabati calalmaa'i bay dheheen cibaado bilaa cilmi ah waxay la mid tahay dhaheen qof yidhi biyaan wax ku dul qorayaa weeyaan wuxuu yidhi imaamka la idhaha imaamu ibnu raslaan wa kullu man bikayri cilmin yacmalu acmaaluhu marduudatun laa tuqbalu qof kastaoo cilmi la'aan camal fala acmaashiisu waa marduud lana aqbalin maayo midda kale qofka jaahilkaa iyo qofka ahlulcilmigaa ma sinna aayadahan qur-aanka fiiri qur-aanka ilaahay baa ka hadlay inaysan darajo akayn oo aysan isku martabo ahayn buu ilaahay ka hadlay subxaanahu wa tacaala quldhe sayidka muxamedahu sala allahu calayhi wasalama hal eyastawii miyay siman yihiin hal yastawi aladiina kuwii miyay eg yihiin yaclamuuna wax garanayay iyo waladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba ogeyn dadka aan cilmiga lahayn iyo dadka cilmiga leh ma darajo eg yihiin jawaabtu waa maya hal yastawi aladiina quldhe nabi moxamedow hal yastawi aladiina kuwii ma siman yihiin yaclamuuna wax ogaay iyo waladiina kuwii laa yaclamuuna aan waxba ogeyn jawaabtu waa maxay waa maya ma sinna weeyaan wa qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yarfac illaahu ilaahay kor buu u qaadaa darajada ay leeyihiin yacnii kuwa aan ilaahay rumayn baa laga darajo koromariyaa aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyey oo rasuulka rabbi rumeeyey oo minkum idinka mida darajadooda ilaahay kor buu u qaadaya dadka aan ilaahay rumaynin bay ka darajo sarreeyeen mu'miniintu yarfac illaahu ilaahay kor buu u qaadaa aladiina kuwii aamanuu ilaahay rumeeyey oo minkum idinka mida iyo waladiina waaladiina kuwii uutulcilma cilmiga la siiyana darajaatin darajooyin badan ayuu ilaahay siinayaa weeyaan darajaad ayuu ilaahay siiyaa weeye kuwa ahlulcilmiga ah wa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulkeennii suubanay baa wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam asagoo nooga sheekaynaya fadliga ou leeyahay cilmigu ayuu nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidkan man salaka dalabulcilmi dhe dalabulcilmi cilmigoo la dalbo fariidatun waajib weeyaan waa farad cilmiga in la dalbaay you waajib ku yahay calaa kulli muslimin wa muslima nin walboo muslima iyo wa muslimatin gabar walboo muslimada qof kasta wuxuu cilmigu ku yahay dalbidiisu farad buu ku yahu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam yacnii cilmiga waa waajib barashadiisu culummadaa cilmiga noo taqaan annaguna waa meelahanaan iska marmaraynaa maahan adigu ilaahay maxaad ku caabudaysaa ilaa ilaahay inaad caabuddaa lagaa rabaahe cilmigaad ku caabudileed ilaahay bara weeyaan shayga adiga gooni ahaan lagaaga rabo cilmigeedii raadi wa qaala sala allahu calayhi wasalama wa qaala nabigu wuxuu yidhi sala allahu allah u naxariisiyaadiyo calayhi nabiga wasalama allaha nabadgeliye man salaka qofkii qaada dariiqan waddo dariiqaasoo yaltamisu ou ku dalbayo fiihi dhexdiisa cilman waddo ou cilmi ku raadinayo qofkii qaada sahala allaahu lahu ilaahay wuxuu u sahlaa dariiqan waddo waddadaasoo ilaljannati jannada uu ku gaadho ayuu ilaahay u sahlaa weeyaan nabigeennu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man salaka qofkii qaada buu yidhi dariiqan waddo dariiqaasoo yaltamisu uu ku dalbayo fiihi dhexdiisa cilman waddo qofkii soo qaada waddadaasoo cilmi uu ku raadinayo qofkii soo qaadou nabigeennu yidhi waddou soo qaaday man salaka dariiqan waddo ayuu saa u soo galay yacnii waa waddada xisiga ah oo midda xisigaa waa waddada masjidka iyo cilmiga loogu socdo weeyaan ama waa waddo macnawi ah waa diinta ilaahay waddadeedii qofkii soo gala waddada diinta ilaahay kuwa ku tagan allaha naga dhigo mar walbaba bikulli xaalin maxaa yeelay dariiqaas qofka ku socda nebi moxamed oo aan marnaba beenu ka dhacaynin oo loo yaqaano assaadiqulmasduuq midkii runta sheegayey almasduuqu ee hadalkuu yidha loo rumeeyey calayhi salaatu wasalaam ayaa ku bishaareeyey man salaka dariiqan waddo qofkii qaada oo waddo soo gala dariiqaasoo yaltamisu oo ku dalbayo fiihi dhexdiisa cilman sahala allaahu lahu ilaahay wuxuu u sahlaa qofkaas dariiqan waddo ayaa loo sahlaa weeyaan ilaljannati jannada intii ka uu ku gaadho waddo uu jannada ku gaadho ilaahay u sahlaa marka cilmiga waddadiisoo la soo qaado fadligaas bay leedahay qofkii waddada cilmiga soo qaada darajadaa weyn buu gaadhayaa axbaabi waa inaan waddooyinka cilmiga soo qaadnaa oon cilmiga waddadiisa soo qaadnaa weeyaan oon cilmiga doonanno oo meelaha lagu akhriyno aan soo aadno oo guryaha uu ka socdo aan nimaadno madaarista uu ka socdo aan soo aadno maxaa yeelay darajadaasuu nabigeenni ku ammaanay calayhi salaatu wasalaam qofkii soo qaada waddo oo waddo soo mara isagoo cilmi doonanaya oo ilaahay dartii u socda oo doonaya naftiis jahliga inuu ka saaro ee barto sunnadii iyo cilmigii nabiga laga soo dhaxlay calayhi salaatu wasalaam waddo janno ayuu ku gaadhaa buu rasuulku leeyahay calayhi salaatu wasalaam wa can cuhmaan ibni cafaan cuhmaan ibni cafaan waxaa laga wariyey radia allaahu canhu ilaahay raadiha ka noqdee saxaabigaas waxaa laga wariyey anna rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalama qaala nabigeenna suubanaa wuxuu yidhi yushaficu allaahu ilaahay wuxuu ka shafaaco aqbalaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo halaahatan saddex qolow ilaahay ka shafaaco aqbalaa maalinta qiyaamo saddex qolee shafaaco qaadkooda ilaahayba aqbala ou yihi rasuulkeennu saddexdaas qolo waa saddexdee al ambiyaa ambiyada humma alculamaa'a culammada humma ashuhadaa'a shuhadada saddexdaas qolo shafaaco qaadkooda ilaahayba aqbala weeyaan hadday dadka u shafaaco qaadaan buu nabigeennu yidhi oo ilaahay weydiistaan ilaahay waxay ummadda u weydiiyaan buu ka aqbalaa hadda ambiyadii annagu lama ambiyadu waa noo shafaaco qaadayaan culummadeenna wanaagsanon ku xidhannahayna qiyaamada way noo shafaaco qaadayaan shuhadaduna way noo shafaaco qaadayaan weeyaan qofkii haddaba aan shafaacada dhanba aaminsanayn oo in mu'miniintu ay wax tirayaanba aan aaminsanayn shafaacada nebi moxamedna heli maayo midda mu'miniintana heli maayo midda culummadana heli maayo haddee shafaacadu waxa weeye waa addoonka wanaagsan oo ilaahay raaddi ka yahay oo ilaahay u ergeeya oo yidhaahda ilaahow addoommadaada cafi oo naarta ka badbaadi oo jannada soo geli la yidhaahdo ee ilaahay uu markaa ka aqbalo addoonkaa inuu cafiyo oo markaa cafigiisa uu ku gudbo weeyaan shafaacadana waxaa helaya qof mu'mina ee qof gaala looma shafaaco qaado masalanba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam adeerkii abulahab waa adeerkiis aabbihiisuu nabi moxamed la dhashay calayhi salaatu wasalaam nabiga uma shafaaco qaadayo maxaa yeelay rasuulkii asaga waxaa kala geeyey gaalnimada nebi moxamed buu rumayn waayey ilaahay buu rumayn waayey maadaama uusan mu'min ahayn gaal wax u shafaaco qaadaya ma jiraan aayadaha qur'aanka lagu caddeeyey famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin buu ilaahay leeyahy gaalada anfici maydo kuwa shafaaco qaada shafaacadoodu anfici maydo gaaladii baa sidaas la yidhi laakiin ummadda way anfacee shafaacadu mu'miniintu way isku shafaaco qaadaan qof ilaahay shafaaco ummadda u weydiiya nabigeenna ugu horreeya calayhi salaatu wasalaam nabigeennu asagaa noo sheegay wuxuu yidhi ana awalu shaaficin wa awalu mushafacin anugu waxaan ahay midka ugu horreeya oo ilaahay shafaaco ummadda u weydiiya waxaan ahay midka ugu horreeya oo shafaacadiisa la aqbalo ayuu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam nabigeenna sala allahu calayhi wasalam annagoo adduunyada joogna ayaan shafaacadiisa helaynaa weeyaan shafaacada rasuulka nabiga wax walbo markii aad ilaahay bari aad ilaahay weydiisato nabiga waa loogu tawasulaa shafaacadiisa waxaa la yidhaahdaa ood dhihi kartaa rasuulka ilaahayu ii shafaac oo ii gargaar oo waxa weeye fadligaaga ilaahay ii bari waxaad kaloo dhihi kartaa allaahuma yaa allaheeyow shaficni iiga shafaaco aqbal bimuxammadin sala allahu calayhi wasalam waxaad kaloo dhihi kartaa ilaahu umuurtayda ii sahal nabi muxammed jaahiisa iigu sahal oo fadligiisa iigu sahal oo barakadiisa iigu fur ayadana waad odhan kartaa weeye yacnii shafaacada ilaahay nabiga shafaacadiisa ilaahay lagu baryo ama lagu tawasulo ducooyinka qismi ka mida weeyaan dadka aan cilmiga lahayn baa waxay dhahaan ilaahay maad barisid nebi moxamed maxaad wax u weydiisanaysaa waxaysan cilmi u lahayn tawasulku wuxuu ka mid yahay ducada ilaahay la baryo qofku markuu nebi moxamed ku tawasulo ilaahay buu baryey ilaah buu ilaahnimo u aaminsan yahay nebi moxamedna nabinimaa loo aaminsan yaha weeyaan ee nabigu asagu ilaah ma aha oo ilaahnimo loo caabudin maayo laakiin rasuulku waa rasuulka ilaahay ilaahayna ilaahnimaa loo weydiistay nabi moxamedna calayhi salaatu wasalaam in uu fadligiisa kugu aqbalo oo qiimihiisa ilaah wax kugu siiyo ayaa ilaah lagu baryaa weeyaan nabigu adduunyada aan imaan ayaa nabiga lagu tawasulay asagoo joog yar baa lagu tawasulay asagoo nabi baa lagu tawasulay asagoo geeriyooday baa lagu tawasulay yowmul qiyaamadana sidaas bay noqon doontaa weeyaan marka nabigana sidaas buu ahaa calayhi salaatu wasalaam saddexdaas qolow ilaahay shafaacada ka aqbala hadda sayidinaa cuhmaan saxaabiga la yidhaahdo siiradiisa iyo taariikhdiisa waan ka hadli doonnaa insha allah wa can abi iyo abi hurayra iyo abi dar iyo wa can abi hurayrata waxaa laga wariyey wa abi darin radia allahu canhumaa qaalaa labadan saxaabi baa waxay dhaheen baabun hal baab baabkaasoo min alcilmi cilmiga ka mid a hal fasal oo cilmiga ka mid a baabkaasoo natacallamuhu aan baranayno ayaa axabbu ilaynaa xaggeenna loo jacayl badan yahay min alfi ragcatin kun ragco oo salaada inaan tukanno tadawucan min tadawucin oo sunno ah kun ragco oo sunnaa inaan tukanno hal baab hal fasal oo cilmiyahoon barnaan ka jecelnahay dheheen abi hurayra iyo abudaru alkhafaari bal fiiri hal baaboo cilmiya inaad barato kun ragcoo sunnaa haddaad iska daldasho oodan cilmi u lahayn hadda maxay kugu taraysaa wa qaala wuxuu yidhi imaamunaa ashaaficiy imaamu shaaficina wuxuu yidhi radia allaahu canhu alishtiqaalu bilcilmi cilmigoo lagu mashquulo afdalu asagaa fadli badan min salaati naafilati salaada sunnadaabuu ka fadli badan yahay alishtiqaalu bilcilm cilmigoo lagu mashquulo afdalu asagaa fadli badan min salaati naafilati salaada sunnadaabuu ka fadli badan yahay wa qaala wuxuu yidhi imaamu shaafici mar kale laysa ma ahaanin bacda alfaraa'idi faradyaalka bacdigood afdalu wax ka fadli badan min dalabiilcilmi cilmigoo la dalbo wa qaala wuxuu yidhi imaamu shaafici laysa ma ahaanin bacda alfaraa'idi faradyaalka markii la guto oo waajibaadka lala yimaado ka bacdi afdalu wax ka fadli badan min dalab alcilmi cilmigoo la dalbo mar haddii waajibaadkii aad gudato wax ka fadli badani ma jiro cilmiga dalabkiis inaad cilmi mashquul ku noqoto ayaa ka wanaag badan inaad salaad sunno ah ku mashquusho maxaa yeelay salaadu kaa ansixi maydo cilmi la'aan waajib kaa ansixi maayo cilmi la'aan cilmi la'aan wax ku ansaxayaa ma jiraan cilmigu waa dhaxalkii nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhaxalkii rasuulka laga haray waa diinta hadda diintii haddaan la baran dhaxalkii nabiga waa laga qadayaa weeyaan darsigeennii labaad ee kitaabkeennii adduraru lbahiya ee qaybtiisaas darsigii darsigiisaa labaad intaas baan kusoo koobaynaa wallahu waliyu tawfiiq ilaahay kitaabka ha naga aqbalo ilaahay ha noo fuudeeyo ilaahay ha noo sahlo cilmigiisana ilaahay ha nagu anfaco hada wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu